kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaadhigaynaa wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalga ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo ay ku doonayso inay wasaaradaasi kore u qaaddo tayada qorshaha qaran ee waddanka soomaaliya iyo sidii iskaashi caalamiga u dhex mari lahaa soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka waxaa barnaamijka arrimahaasi la qaadaadhigayo oo dhegeystayaasha qaarna su-aalo uga jawaabi doona wasiir ku-xigeenka wasaaradaasi qorshaynta qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi sheekh cali qoloocow isagoo ku sugan magaalada muqdisho een khadka telefoonka kula xidhiiday waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharxad inaga siiyo kulamo uu waayadan dambe wasiir ku-xigeenku uu waddamo kala gedisan oo africa iyo eshiya ku yaalla kula soo qaatay mas-uuliyiin kala gedisan waxaana uu ku jawaabay waxa weye arrintan la xiriirta booqashooyinkan aan waqtiyadan dambe bilahan dambe ku marahay wadamo kala duwan oo badan waxay ahayd markii annagu aynu ka wasaarad ahaan aynu soo bandhignay draaf ugu horeeyey ee qorshe qaran oo dalkan soomaaliya loo sameeyo oo aan muddo saddex sano ah kadib waxaan bilownay marka inaana dhaqdhaqaaq dibadda ah badan sameyno taasaa keentay in booqashooyin kala duwan aynu ku kala tagno wadamo kala duwan gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey aan socdaalada ku tegay waxay ahaayeen waddankaas masar oo aanu kaga hadlaynay sidii soomaaliya gacan looga siin lahaa arrimaha migrationka la yidhaahdo ama dhaqdhaqaaqa dadka iyo arrimo la xiriira cimilada intaba laba jeeraan ku noqda insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa arrimihii aanu ka wada hadalnay oo la xiriiray arrimaha cimilada markaas allah u naxariistay uu la socday saaxiibkay burci qaraxa ku dhintay waxaynu ka gaarnay guul fiican wadamada carabta inay gacan naga siiyaan sidii arrimahan silingska la yidhaahdo ee keena abaaraha iyo duufaanada iyo cimiladiiba isbadeshay marka inay gacan naga barnaamijkaasi waa ku guulaysano meel fiican uu noo marahaya sidaan si lamid ah waxaan booqasho ku tegay waddanka japan oo aynu leenahay xiriir muddo dheer ah haddii dowladda soomaaliya waktigan hadda joogta ah dowlad rasmi ah oo la aqoonsanyaha adduunka in dib aan usoo nooleyno xiriiradii aan la lahayn dowladda jaban waxaynu de dowladda jaban waxay hadda waktiga xaadirkan ee gacmo naga siisa waa arrimaha nabadgelyada sida arrimaha booliiska oo gaadiidka xagga dhaqaalaha iyo qalabka isgaarsiinta intaa wax lamida waa isla afgarnay nagu gacan siiyaan waxaa kaloo aan kala hadalnay sidaad ogtahay soomaaliya waxaa ku yaala jaamacado fara badanaa ka furmay aqoontii dhalinyarada aada bay u korortay laakiinse waxaa loo baahaya inay gaaraan heer caalami ah marka waxaynu ka codsanay in xagga waxbarashada iyadana gacan xoog naga siiyaan oo ah shahaadada waxa ka dambeeya bachelorkoogaas kuwaa ka dambeysa masterate ee p h d da wayna arrintaasna oo isku soo afgaranay sidaa si lamid a waxaanu iyadana tagnay waddankaas shiinaha shayga ugu weyn arrinta ugu weyneyd waxay ahayd xiriirka china iyo africa ay wada leeyihiin oo ay waxaad moodaa waktidan dambe china inuu xooga saaray africa inuu wax ka qabto tusaale waxaa kamid a waxaad arki kartaan kenya sida isbedelka ku dhacay wadooyinka nairobi ay ka samaysay dowladda chineska waxaa kamid a dowladda ethiopia oo wax badan ay la qabatay ninkii arkay abdisababa isbedelka ku dhacay sanooyinkan dambe soomaaliyana waxay kamid tahay dowladaha africa waxaynu markaa ka qayb galnay shirkaas waxaynu wax aada uga soo kororsanay waxa weye arrimaha hadda an sheegayo resilienska isbedelka cimilada waa xusuusataan taariikhda meesha ugu xumeyd uu ka dhacay duufaanku waxay ahayd jaban oo magaalo dhan iyo dad kumanaan iyo gaadiid badan ay ku baaba-een meesha waay aragnimo badan aan kasoo qaadanay sida ay dib u dhisteen iyo wax magays marka china inay dib ugu soo noqoto soomaaliya ayaanu xiriirkaas aanu adkeynaynay waxoo dhanba waxay ku salaysan yihiin qorshahan aynu sameyno saddexda sana ah sidii loogu heli lahaa maalgelin iyo barnaamijyada ku jira mashaariicda ku jirta ku jira qorshahaina gacan naga siiya china oo kale markaanu soo qaadano waxaad ka dhawaajisay dalal fara badan oo africa gaar ahaan dalal kala dirska ee soomaaliya markaa tusaale ahaan usoo qaadatay nairobi iyo addis ababa ay maalgelin fara badan ku sameeyeen waddooyinka dhiseen soomaaliyana sidaan ognahay dowladihii hore markii soomaaliya dowladdu ay awood lahayd china meelo badan bay ka qayb qaadateen dibidhuskeeda hadda safiir ayaa u jooga soomaaliya idinkuna china tagteen shir ayaad ka qayb gasheen rajada laga qabo in china meelihii ay hore u dhiseen inay mar kale bal dib u eegaan wasaaraddu maxay arrinkaas ka geysanaysaa arrintaas wasaaradda keliya ma aha waxa weeye dhammaan dawladda culaysay saartay madaxweynuhu intii ugu horeeyo wasaaradduna arrintaa dabagal ayay ku samaysay in si dib dambe ay china ugu soo noqoto soomaaliya waa la yaqaan meelihii gacanta ay ka geysatay waxa weeye theatrka weyn masraxa weyn oo muqdisho ku yaal staadiumkii weynaa oo geeska afrika ka muuqday oo burburay waxaa kamid ah isbitaal banaadir oo ahaa isbitaalka ugu horeeya geeskan africa marka la yihahdo xagga caafimaadka dumarka ee caruurta waxaa kamid ah wadadii dheereeda dalweyne ilaa qardho socotay kulli waa kusoo wada qaadnay waxaase xoogaa ku jira dawladuhu resistant ama shaki yar ay kaso ka sameeyaan waa xagga nabadgelyada hase yeeshee dawladda jiina waxaanu jecel nahay in arrintaas si geesinima ay usoo gacangeliso ayna wax weyn ka qabato soomaaliya mashaariicdii horena dib loo nooleeyo mudane qallooco waxaa jirtay in wasaaradda qorsheyntu ay soo saartay horaantii sanadkan haddaanan khaldanayn tiro koob waxay ku tilmaameen soomaalida oo laga qiyaas qaadanayo tiradeeda dad badan baa arrinkaasi su-aalo ka keenay qaar baa malaha isdhihi lahaa soomaalidu intaa way ka badan yihiin qaar baa isdhahaya waxaa laga yaabaa in wasaaraddu ay si kale wax u qiimaysay bal haddaad sharaxaad guud dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ka siiso tirkoobkaas iyo tirada guud ee soomaalida iyo waxyaabaha idinku wasaarad ahaan qaabka aad ku salayseen maxay ahayd waxa weeye wa waa la qabaa dadka in ay ay wax ka sheegaan waxa aynu qabano laakiin arrintu waa arrin farsamo tirakoob ma aha waa ku celinhaya marar badanna waa ku celiyey tirakoob ma aha wuxuu ahaa waxaynu samaynay waxay ahayd sahan wax la yidhaahdo sahan waa qiyaas maaqay noqon karaan maxay noqon kartaa marka markaad tidhaahda sahan survey wuxuu leeyahay percentage of error qalad ayaa la geli karaa qaladku marka wax kastoo aad qabatid marka ay tira koobyo iyo sahano waxay yihiin khaladaad baa ka yimaada waana la ogyahay kor buu ukici karaa oo tiradii aad islahayd adigu aad qiyaasay waa ka badnaan kartaa ama waa ka yaraan kartaa horta awalan sidaa in loo fahmo ayaan jeclaan lahaa ta labaadna ereyga la isticmaalo ahaa tira koob in laga in laga leexdo arrintu waxay ahayd sahan ogaasho oo wax oo qiyaas maxay noqon kartaa keliya ayay ahayd marka arrintaas sidaasaa loo sameeyey farsamo cilmi ahaa lagu sameeyey ma ahayn tirakoob saxa waxaana aada u wanaagsanaan lahayd farsamada in la isla garo waa ku celinaynaa waxa weeye arrin qiyaas laga qaadan karay tusaale ahaan waxa weeye soomaaliya imsaa milyan baa dibadda uga maqan kuma jiraan tirakoobkan dadku waxa tirakoobka ay yidhaahdeen annagoo aan iraahdo qiyaasta dadweynaha soomaaliyeed wixii qaxooti ahaa ama kenya ha joogo ama jabuuti ha joogo ama ethoobiya ha joogo ama diasporada dibadda joogta oo magaca diaspora ayaa la yidhaahdaa kuma jiraan bal adigu intaa ku dar iyo iyo erer marginkii aanu khaladka ka samayn karnay marka lagu daro tiradu waa isbedelaysaa marka waxay ahayd shacbiga qiyaasta laga qaadan karo inta degan xuduudda soomaaliya macnaheedu sidaas waa waa tahay aad baad umahadsan tahay markan waxaan fursad siinayaa dhegeystayaasha khadadka teleefanada dhegeystayaasha ayaan jalaacaya dhegeystaha ugu horeeyaan soo qabanaya dhegeysta kusoo dhawow magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid oo aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowladda soomaaliya magacaygu waa mahad ajuuke waxaan kaasoo wacaa norway aad buu umahadsan yahay brofesorka sugaasha su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa brofesore sidee macnaha iyadoonan wadamadan caalamka ah iyadoonan la marin dhalinyaradayna wadanka dibadiisa ha joogto kuwa soomaaliya ha joogto sidee inta isku kaashadaan wadankeena ee kheyraada ka buuxo waa wadanka africa la dhihi karo dana xoogahay wadanka ugu bad ballaaran oo kheyraad ka buuxo oo wax kasta haysano laakiin anaga aan ku quuri la-nahay marka sidee macnaha anaga aan wax u qabsan karnaa oo dhalinyarada macnaha dhihi lahayd su-aashaasi waa hal su-aal midda kalea waxay noqonaysaa waxaad sheegtay inaa wadamo badan soo martay waxay u badan tahay in ballanqaad keliya loo ballanqaado layihahdo waxaas waa qabeenaa haddana looga baxo wadanka ugu roona wuxuu yahay wala shakfira ama wax yariisa inay keenaan aanan saas u ballaarnayn keliya ay ka tahay wadankii soomaaliya ayaanu geynay macaawin amba waxaan geynay waxbaa u qabanay sidee macnaha aad ugu bixi kartiin muslimiintiina lafarkiina ama suntiin waa arrinta aada wuxuu umahadsan yahay wararkay norway naga soo wacay waa arrinta soomaaliya marka ninkii doonaya oo daacad ay ka tahay inuu arko rabo soomaaliya waa wadan qani ah waa wadan kaniya waa ku celinaya waxaynu leenahay sideed milyan iyo bar oo dhul oo beero ah oo laga abuuri kasto laga abuuri karo nooc kasta oo ilaahay nicmaha waddanka uu ku abuuray oo dhul laga soo saari kara aan kasoo saari karno waxaanu leenahay saddex kun iyo afar boqol oo kilomitr oo dhul oo xeeba oo kalluunka adduunka ugu qalaysan oo ku jiro tusaalaha ugu sahlan aan kaa tusahaya aroogtada ama baashan carsaanyada la yidhaahdo soomaalidu ma cunto dad yar wax yaroo dhiswa ama diaspora ama yurubka la dhaqma maahane aragoobsadana adduunka saxanka keliya ee labada ay ku jiraan boqolka ama labada boqol oo oo gram ayaa lagu iibsadaa shan iyo toban dollar waaw noocada badda markaan kaaga sheekeeyo waxaanu leenahay bahalkan tuunaha la yidhaahdo waxaanu leenahay warshad bilow eedoo mar la sameeyey laasqoray oo kale ayaan xasu xaabo boolimoog warshadii kismaayo macnaha waxa weeye wadanka heer buu soo gaaray inagaa burburan waxaanu leenahay xoolo oo fara badan waxa weeye ilaa iyo waxaa lagu qiyaasaa lix shan iyo afartan lix iyo afartan milyan oo neef oo xoola ah eel ari lo doodka ama xoolaha duurka ku nool bimacnaa waxa weeye waa wadan qani ah ee u baahan in laga shaqaysto wax laga marka ma ahan keliya in la sugo wax dibadda mucaawano dibadda laga keeno keliya adduunka tusaale markaa usoo qaadada china maanta meesha ay gaartay mucaawano dibadeed kuma aana soo gaarin oo isku tashiyay samaysay maantana waxay tahay powerka adduunkay ka mid tahay marka waa meesha la rabo in maalgelinta la geliyo waa qeybaha dhaqaalaha oo saddexdaas meel ah oo soomaaliya ka badan markaad u qiibisid dhulkaas iyo iyo xeebtaas iyo xoolaha yaal khayraadka yaal qofka soomaaliga aad tidhahdo qofka sanadkii meeqaa kusoo aadi karta ka badan wuxuu ku noolaado ka badan wuxuu ku istirax marka shacabka soomaaliyeed ayay u taallaa gaar ahaan dhalinyarada oo ah xoogga ugu weyn maanta soomaaliya ay leedahay in loo jeesto wax soo saarka wey ma aha in la sugo macaawino dibadda ka timin su-aashaada labaad ee ku xiriir la xiriirtay xiriirka dibadaha iyo waxa aan la leenahay waa run laakiinse waxa weeye sidee mucaawanooyinkana la siiyo ama ballanqaadyana la siiyo oo badankood soo gaari waaye waddanka waxa weeye waxaa loo baahan yahay xukuumadda in ay wixii la ballan qaaday ayna ballanqaad keliya uga uga fariisan oo ay tahay in weliba saddexda wasaaradooda ugu culus oo laga doonayo socodka badan inay albaabka adduunka u garaacaan dawlad walba iyo hay-ad walba u garaacaan oo fadhigoodu ku yaraado soomaaliya waa wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha dibadda ooba ay tahay shaqadeeda ugu weyn badanaad inaad arki kartid in wasiir arrimo dibadeeda soomaaliya intuu joogay yar inay yaraato ay tahay iyo wasaaradda maaliyadda saddexdaas wasaaradood haddii ay sameeyaan dhaqaaq xoog badan looguna talagalo miisaaniyadda ay ku dhaqaaqaan oo mar walbaba meeshii ay wax kusoo xireen ama ballanqaadyadii ay daba taagnaadaan iyo oo dawladihii iyo hay-adihii waxaan hubaa in laga in laga miro dhalin karo ballanqaadyahaas la sameeyey waddan kale la keeni karo waa tahay aad baad umahadsan tahay sida aad uga jawaabtay dhegeystayaasi su-aasha uu qabay weli dhinacii khadadka teleefanada dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeyste kale ayaan fursad siinayaa dhegeystahan wuxuu ku sugan yahay waddanka holland dhegeysta kusoo dhawo su-aasha aada weydiinayso oo wasiir ku-xigeenka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya marka ugu horeysa waan idin salaamayaa v o eda gaar ahaan jamaal sidaasi lamid waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka wasiir kallucow aniga oo dhahaya macalinkeygii khaaska ahay waxaan leeyahay si khaasan ku salaama macalinkeygii haddana ah wasiirkeena qorsheynta qaranka macalin amba wasiir ma jirtaa qorshe qaran oo ku salaysan arrinka dhalinyarada oo tilmaamaya dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka gudihiisa ama wadanka dibadiisa shan sano kabacdi amba afar sano kabacdi waxaan rabnaa inay heerkaas gaaraan oo ay istilaabsadaan colaadaha iyo dhibaatada ay ku jiraan su-aashaydii labaad waxay tahay midana wasiir haliis muc kahor soomaaliyaan joogay waxaan tegay toddoba jaamacadood oo ku yaalla magaalada muqdisho ma jirto jaamacad kamida jaamacadahaas oo dhigta farsamada gacanta jaamacad kasta markaan tegeyna ku baraaroogsano ma jirtaa isku dheelitir dhanka waxbarashada oo qorshaha qaranka uu sameeyey tusaale ahaan waxaan aragnaa dhanka gabdhaha inay dhammaan ay rabaan inay nurses bartaan wiilish inay rabaan administration inay bartaan saas awgeed ma jiraa qorshe qaran oo wasaaraddaada jirtay oo dhanka waxbarashada quseeya oo laysku dhex laysku dheelitiraayo tusaale ahaan wadanka aanan farsamo aanan lahayn oo aan dhalinyaradiisa farsamada baran inuusan horumar gaarin ayaan la soconnaa wadamadan yurubtan joogna waxay ku horumarin farsamada gacanta labada su'aal ayaan rabaa inaan weydiiyey wasiirkayga aan u mahad celiyo wa waa su-aal muhim ah wasiirkan hordhiga wasiir ku-xigeenka haya wasiir kusoo dhawow mar kale wa waa mahadsanyahay ardaygayga jaamacadda waxau u dhigay real iyo sharafba ay tahay maanta haddana mar labaad in aan u sheego waxa aan ka hayo dalka aad iyo aad.
inuu ku qarcaan waa rajaynaya waa dadaalayna intii tabarteedna qorsheyn ahaan Eh, runtii sida aad og tahayba ama marar badan aada maqashayba eh, awoodda ama tirada ugu badan shacbiga soomaaliyeed waa dhalinyaro waxaad moodaa wadankao dhanba dhalinyaro inuu yahay da-daydi waxa ka weyn waa minoritiga soomaaliya waxay ahayd adiga iyo ragga la midka inaad hogaanka dalka qabataan aada socodsiisaan nasiib daro de dagaalkii sokeeye dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey dalka Eh, dib u dhac weyn ayaa dhacay marka waxaynu ku dadaalnay bal sanooyinkan ugu dambeeya oo aan anigu joogay wasaaradda qorsheynta aniga iyo eh, saaxiibkay cayinte cabdiraxmaan cayinte in wadankan itijaah loo sameeyo meel u socda loo sameeyo si waxaanu ku dadaalnay qorshahan inaanu soo saarno qorshahanu waa qorshe soddon sano kadib la sameynayo soddon sano waa garan kartaa wadanka macluumaadkiisa iyo iyo daatada laga heli karo iyo waxay waa isbedelay wadanka soddon sano isbedelaa ku dhacay halkii horey uu ugu socon lahaa gadaal buu u noqday marka in soddon sano xagga wax ah in laga soo bilaabo oo dalkii lasoo wada celiyo ay ahayd runtii dhalinyarada waa xoogga ugu weyn dhalinyarada iyagaa laga rabaa maanta inaanay dawlad adduunka dawladda waxaa la yidhaahdaa dawladdu maxay i- maxaa maxay ii haysaa keliya maahe maxaan u taraa dawladda maxaan dalkayga ugu taraa mentalitygaas in la abuuro ayay u baahan tahay bal marka ugu horeyso aysan noqon wuxuu idil eh, wixii xunba xaa- xaawaale in lagu soo celiyo dawladda la yidhaahdo dawladda shaqadeeda aaw dawladda maxay samayn weyse dawladda systemkii hore haddana ma wada samayn karto waxaa taa ka daran systemkii aynu ku soconnay ho- ee hore soddon sano ka hor waa isbedelay maanta waa system federal ah oo ay tahay awoodda eh, eh, dowladnimo in aysan ahaanin mid daakhil laga maamulo meel dhexe inaysan ahaanin dowlad goboleedyaa la sameeyey eh, ilaa haddeer shan iyo lix meelaha weeye waxaa la rabaa halkaas in laga bilaabo oo horumarku uu ka bilaawdo gobolada fikradda ay ka bilaabato gobolada waxqabadka inay gobolada ka bilaawdo dowladda dhuxul waxay leedahay dubaridka iyo siyaasadda guud ee wadanka in ay hagto marka annaga ka dowlad ahaan oo qorshe ahaan waynu ku dadaalnay laba xubnood oo waaweyn oo oo oo bulshada ah kuwaasoo ah dhalinyarada iyo dumarka waagi hore waxaa la dhihi jiray eh, waxaa badan eh, qayb kamid a maanta waxa weeye fifty fifty ay ku dheg yihiin rag iyo dumar waa siman yihiin marka dumarku ma noqon karaan wax gadaal looga tago waa inay kaalinta koowaad galaan sida dhalinyaraday ku jiraan oo boqol iyo toddob- boqol kiiba toddobaatanka ah marka waxaynu ku talagalnay ka qorshe ahaan xubnaha ugu waaweyn ee bulshada ee horumarka loogu dadaalayo inay gaaraan waa kuwaas waxa aynu sameynana waa qorshe saddex sano ah waa muddo gaaban macnaheedu maaha qorshe fuul oo wadanku ay wax kasta qaban kara maaha laakiin in la soo celiyo qaabkii fikirka mustaqbalka dadka sida ay noqon karaan insha allah qorshahan saasuu ku fadhiyaa kan labaad waa runta wadan waxaad moodaa jaamacadaha wadanka ku yaala haddaad tirid waxaad leedahay halkan ee soomaaliya idilahaba jaamacada waa run qorshuhu waa ku jiraa siyaal ama jaamacado ama do- eh, eh, eh, institute la- loo baahan yahay farsamada inay soo saaraan soomaaliya waad xusuustaa waxaa ku yiilay dugsigii eh, farsamada ee g t z ka la dhihi jiray waxaa ku yeelay dugsigii farsamada ee burco waxaa ku yeelay dugsi eh, dugsiyaal farsamo ee dadka curyaamiinta ay wax ku baran jireen bilaah bay ahaayeen laakiin hadda ar- soddon sano kadib markaan wadankii annaga gacanteenaan ku burburin annagaana laga rabaa dib inaan usoo saarno qorshahana wuu ku jiraa waxaanu ku dadaalaynaa in waxbarashadan dhinaca karaaninimada u wareegtay loo soo wareejiyo badankeed dhinaca farsamada waa mahadsanta aad baad umahadsan tahay sidoo kale n n xasan weheli adiguna waa ku mahad celinayaa waxaan filayaa in su-aashaadii jawaabteedii aad heshay dhegeyste kale oo dhegeysi ugu dambeeyey ah ayaan markaan soo qabanayaa oo aan jeclahay in uu su-aal ku weydiiyo dhegeyste kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka aad joogtidna ku bilow su-aasha aad qabtid adigoo ku xijinaya bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa maxamuud warsame oo jooga gabilay somaliland ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o e da waxaa kaloo aan salaamayaa wasiir ku-xigeenka wasiir ku-xigeenka qorsheynta soomaaliya professor cabdillaahi sheekh cali balloco mudana wasiir wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalku waxa ay soo bandhigtay bilowgii sanadkan barnaamij ay ugu magac dartay himilooyinka horumarka waara oo ay wasaaraddu sheegtay inay ku shaqayn doonto sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka mudana wasiir anigoo kuu mahad celinaya barnaamijkaasi bulshadu way isweydiinaysaa halkii uu ku dambeeyey wixii ka qabsoomay markaa sideed bilood kadib maxaa idinka qabsoomay barnaamijkan ka wasaarad ahaan oo aada u sheegi lahayd shacabka soomaaliyeed ee galabta ku dhegeysanaya aad baad mudana u jiro mahadsanta waad waad mahadsan tahay maxamuud sidoo kale wasiirkan hordhigeena maxamuudow aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkan himilooyinka waara ma aha mid soomaaliya keliya ku kooban waa mid bishii september sanadkii hore labada kun iyo shan iyo tobanka dawladaha adduunka oo idil u n ta ay ku shireen ay ku wada heshiiyeen in barnaamijkaas la hirgeliyo macnihiisuna uu ahaa in cidina aysan ka harin horumarka adduunka uu sameynayo runtii waxa weeye qorshaha ma aha si gaar ah keligii wax meel taagan keligii ma aha horumarka adduunka dawladuhu waa kala duwan yihiin dawlad baa de sida maraykanku lama tartami karno waa dawladdas aragtay horumar samaysay xooga badan dawlada daciifana waa jiraan dawlada meel dhexaad ahaa jira bimacnaa cidina inaan gadaal loo soo fiirin bal ho horumarka la wada qaybsado ayuu macnihiisa ahaa waxaanu leenahay qayb oo ka shaqaysa arrintaas oo waxa weeye tilmaamihii la sameeyey hiigsiga waa labada kun iyo labaatanka waxayna tahay waxaana jira hiigsi fara badan oo la tilmaamay oo ku qoran horumarka waara dawlad walbaba intii ay samayn karto intii awooddeeda ay dhan tahay ayay ka qaadanaysaa marka innaga soomaali ahaan qaybta annaga naga soo aadi aanu aan ka geli karno waa la sameeyey qorshaha aynu ka hadlayno maanta qorshaha qaranka aan leenahayna taasuu ku baysgaraysan yahay waxaanu leenahay khubaro soomaaliyeed oo arrintaa keliya ka shaqeeya si qorshuhu uu ula qabsado himilooyinka waara waa saddex sano hadda waxaanu samayno waxaa ka dambeyno shan sano ay ahaan doontaa wadadaas marka saddexdan sano maxaanu ka qaban karnaa qorshaheenna taasuu ku baysgaraysay waa midkan hadda aanu soo saarnay marka ma ahan wax kaligood meel taagan oo oo oo qorshe keligiis meel taagan maaha waa dynamic wuxuuna socodsiinayaa qorshaha qaranka horumarinta aynu ka doonin dalka soomaaliyeed u ahaadaba inuu gaaro marka macnaha sidaas weeye khubaraana u samaysan rag aanu ka keennay ilaa iyo maraykanka oo arrintan aada khabiir uga ah ayaa ka shaqeeyo waa department dhan oo shaqadoodu ay tahay himilooyinka waara inaanan ka leexan aana la qabsano adduunka waa mahadsanta aad baad mahadsan tahay maxamuud adiguna sidoo kale ku mahad celinaya waan filaya in su-aashaadi lagaaga jawaabay waan u mahad celinaya wasiir ku-xigeenka weliya jamaal adigana aad baan ku mahad celinaya dhammaan bahda v o da wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu aad baad mahadsan tahay gunaanidkii ayaanu soo gaarnay mudane qaloocow laakiin dhalinyarada maanta joogto sidaan sheegay tira koobka boqolkiiba toddobaatan ee ka badan uu tilmaamayo dhalinyarada inay usoo jeedstaan wadankooda inay wadankooda ku gaajoodaan ku shaqeeyaan horumarkiisa ka fikiraan halkii ay tahriij iyo baxalcarar iyo badahay ku dhamaadeen for nothing halkii beer uu ka fikiri lahay halkii shaqo uu ka fikiri lahay inin inankii waxa kusoo aruuray keliya shaqadii dawladda ma ay siiso dawladda kaligeed shaqo ma hayso waxaa la rabaa ganacsatada dadka maalqabeenka ilaahay xoolaha inay wadanku maalgelin shaqo abuuri karta ay ka sameeyaan dawladuna ay ku kaalmayso wadankana in loo soo jiido maalgelin fara badan oo dhalinyaradan looga leexiyo tahriibka iyo iyo meelaha kale ay aadahayaan anigu intaasaan ku dari lahaa in aanu ka fikirno horumarka dalka soomaaliyeed waa mahadsantiin adigaa mudan waa ku mahad celinayna sidoo kale cabdullaahi sheekh cali qalloucow ee wakhtigaagii aad nasisay iyo barnaamijkaad nagala qayb qaadatay kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi sheekh cali qalloucow wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda soomaaliya isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu waramayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya aniguaa jamaal axmed ismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegeynaa nabadgelya